waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha janaayana ay tahay kow iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta wararka maantana waxaa ugu waaweyn golaha qaranka dalkan austreeliya ayaa ka shiraya arrimaha yuhuud nacaybka kadib weerar kale oo ka dhacay magaalada sydney donald trumpna waxa uu ballan qaaday in maraykanku uu gelayo wakhti dahabi ah isagoo xilka madaxweynenimada la wareegay mar kale golaha qaranka ee dalkan austreeliya ayaa kulmaya galabta oo talaada iyagoo ka arrinsanaya arrinta weerarada yuhuud nacaybka kadib markii dab lagu qabtay qoraallo yuhuud nacaybana lagu qoray xarun caruurta lagu hayo oo ku taala xaafadaha bariga magaalada sydney xalay oo markaasi isniin ahayd qofna kuma dhaawacmin weerarkaasi laakiin dhismihii ayaa khasaaro ba-ani ay soo gaartay dhismahan ayaa waxa uu ku dhow yahay xarun dadka yuhuudda ay wax ku caabudaan oo loo yaqaano sinagoga waana kii u dambeysay mawjado weeraro yuhuud nacayba oo dalkan austreeliya ka dhaca ra-iisul wasaare antony albanise ayaa sheegay in weerarkanu uusan ahayn mid anshax xumaa ee sidoo kale uu yahay mid macno la-aana premierka gobolka new south wales chris mins ayaa sheegay in howlgallada booliska new south wales ee gaar ahaan arrintan loogu xilsaaray hadda lasii ballaarin doono donald trump ayaa mar kale noqday madaxweynaha dalka maraykanka isagoo ballan qaaday in muddaxileedkii san labaad uu noqon doono wakhti dahabi u ah dalka maraykanka mister trump oo toddobaatan iyo sideed jira ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee dalka maraykanku yeesho xaflad ka dhacday magaalada washington sidaasna waxa uu ku noqday ninkii ugu da'weynaa oo weligiis madaxweyne ka noqda dalka maraykanka xafladda ayaa ka dhacday hoose iyadoo caadiyan dibadda lagu qaban jiray xafladda caleemasaarka waxaana ka soo qayb galay dad ka yar kuwii caadiyan ka qaybgeli jiray sababtuna waxay tahay ayaa la yiri qaboobaha halkaasi ka jira oo aad u baan oo dadku dibadda aysan istaagi karin mister trump ayaa sheegay inuu ka xoreynayo maraykanka waxa uu u arko inay yihiin siyaasado daciifa oo madaxdii isaga ka horreysay ay fulinayeen donald trump ayaa sidoo kale waxa uu u isticmaalay khudbo uu ka jeediyey caleemasaarkiisa inuu ku dhawaaqo toban awaamiiroo deg dega oo uu maalinta koowaadba saxiixayo mister trump ayaa sheegay inuu xaalad deg dega kaga dhawaaqayo xadka mexico iyo maraykanku ay leeyihiin si wax looga qabto soo galootiga iyo qaxootiga sharci darada ee dalka maraykanka ka soo gelaya dhanka mexico wuxuu sidoo kale sheegay in la beegsan doono kooxaha burcadda ee ajaaniibta ee maraykanka gudihiisa ku sugan waxa uu intaa ku daray inuu ku dhawaaqi doono in xaalad deg deg oo dhanka tamarta ay maraykanka ka jirto lana kordhin doono soo saaridda shidaalada dhulka laga qodo sida batroolka iyo gaaska oo kale sidoo kale wuxuu sheegay in maraykanku uu ka bixi doono heshiiska isbeddelka cimilada ee lagu gaaray baariis waxa uu sidoo kale sheegay inuu abuurayo hay-ad iyadu soo aruuriso canshuuraha la saaro badeecadaha dalka dibadda waxa uu sidoo kale sheegay in maraykanku uu aqoonsanayo oo keliya laba jinsiyadood oo ah rag iyo haween ra-isul wasaare antony albanisena waxa uu sheegay inaysan dani ugu jirin in maraykanku uu markaasi canshuuro saaro badeecadaha dalka australia ay u dhoofiso madaxweyne donald trump ayaa ku celiyey sida isaga ay uga go-an tahay inuu canshuuro saaro badeecadaha dalalka dibadda uga imanaya maraykanka markii uu jeedinaya khudbadiisii caleema saarka joe biden waxa uu isticmaalay saacadihii u dambeysay oo uu xafiiska madaxweynenimada joogo inuu xafiis hordhaca siiyo dad caana oo loo arkayo inay yihiin dad nacab ama cadow ku ah donald trump dadka uu cafiyey madaxweynuhu ayaa waxaa ka mid ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey dhanka caafimaadka dalkaasi ee hore doctor antony fauci sidoo kale waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidamada qalabka sida ee dalka maraykanka generaal mark milly iyo liis cheney oo horey uga tirsanayd koongareeska dalkaasi kana tirsan xisbiga jamhuuriga balse aad uga soo horjeeday donald trump xamaasna waxa ay sheegtay inay sii daynayso kooxdii xigtay ee la haystayaashii israa'iiliyiinta kaasoo qayb ka ahayd heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray magacyada dadka la sii dayn doona ayaa la sii daynayaa ayaa la yidhi republiga laga dhigayaa sabtida oo bishu ay shan iyo labaatan tahay waxaana la sii dayn doonaa maalinta axadda ee xigta saadaasha hawada brita oo khamiisa magaalada melbourne waa roobab iyo labaiyo labaatan digrii sydney sidoo kale roobab ayay dhici kartaa inay ka da-do waase soddon iyo afar digrii halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo laba senti oo doolarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho